alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacd qaala lmualifu raximah llah faslun uma min طariiqati ahli الsunnati wاljamaacati itibaacu aahaari rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam baaطina wa daahiran wuxuu leeyahay mualifku raximah llahu intaa kadib waxaa ka mid a ummadda ahlu sunnada waljamaacada dariiqadooda itibaacu aathaar rasulillah sal slm inay raacaan rasuulka sala allahu alayh wasalama aathaartiisa iyo raadadkiisa inay raacaan baatinan wa daahiran xagga baatinka iyo xagga daahirkaba inay ka raacaan ayib waxaa lagu yaqaano marka oo ay aada uga soocan yihiin ummadaha kale ahlu sunnadu waxa weeyaan oo waddadooda ah waxyaalaha ugu muuqda in ay raacsiisan yihiin rasuulka sala allahu alay slam aahaartiisa xagga baatinka yacni waxyaalaha qarsoon oo waxaa dheci karta dadka gobolkood markii ummada ay dhex joogaan inay isku dayaan inay sunnada iyo aahaarta dabaqaan markii ay keligood yihiin na aysan u aaba yeelin arrinkaas oo daahirkooda iyo baatinkooda marka farqiyadu ay u dhaxayn laakiin ahlu sunnadu saas ma aha daahirkooda iyo baatinkooda sunnada bay aada u haystaan oo ay aada u qabsadaan oo ay aada ugu dhaqmaan oo ay aada u qadariyaan ayb waitibaacu sabiili asaabiqiina alawaliina min almuhaajiriina walansaar iyo inay raacaan kuwii hore waddadooda kuwii hore oo sii horreeyey waddadooda oo ah muhaajiriinta iyo ansaarta inay kuwaasna raacaan ayb faqrada hore oo hadalka mu-alifka wuxuu tusinayaa marka laga maarmaan ay tahay qofka ahlu sunnada ahu inuu rasuulka sunnadiisii iyo aahaartiisii uu aada u daba socdo oo uu aada ugu dhaqmo oo daahir iyo baatinba uu aada ugu dhaqmo kadibna uu raaco salafkii ay ugu horreeyeen saxaabada oo u qaybsan muhaajiriin iyo ansaar waddadooda marka labadaas arrimood waa isla socdaan mar kasta qofku inuu raaco sunnada oo uu ku raaco kuna qaato salafkii fahmigoodii iyo dhaqankoodii waxaa dhici karta dad gobolkooda inay dhahaan anaku kitaabkana waan haysannaa sunnadana waan haysannaa oo markaa qof kastaaba uu iska sheegto inuu raacsiisan yahay kitaabka iyo sunnada laakiin ahlu sunnadu waxay mutamayiziin uga yihiin marka dacwadaas dadka sheegan haya iyagu dadkii sunnada haystay oo sunnada ku dhaqmay oo sunnada aada uga muuqatay oo saxaabadii muhaajiriintai ansaarta ahaa inay waddadoodii raacsiisan yihiin oo diinkaan siday u fahmeen ay u fahmaan say ugu dhaqmeen ay ugu dhaqmaan farqiyadaas baa u dhaxayda marka dadka aan ahlu sunnada ahayn oo sheegta inay raacsiisan yihiin kitaabka iyo sunnada arrinkaasna waa arrin muhiim o jiddan qofku si nadari ah inuu u aaminsan yahay itibaacu alkitaabi wasunna calaa fahmi salafi alumma waa dhici kartaa dadka gobolkood nadari ahaan inay saas u dhahaan hadal ahaanna ayay saas u dhahaan laakiin markii tadbiiq uu yimaado aysan u aaba yeelinin saxaabadii dhaqankoodii iyo fahmigoodii aysan dhanka gelin hortiisa isaga socdo taasu marka waa arrin khaldan oo waxaa la rabaa xagga fahmiga iyo qanaacadana inaad saas rumaysan tahay xagga tadbiiqa iyo dhaqankana dadaal badan inaad ku baxdo in aad sunnadii nebiga haysato fahmigii salafkana aada waafaqsantahay ayib waitibaacu wasiyati rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam iyo raacitaanka dardaarankii rasuulka sala allahu alayh wasalam xaydu qaala meeshii uu yidhaahday calaykum laazima bisunnatii sunnadayda iyo wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi iyo sunnada khulafada iyagu toosan oo hanuunsan oo la hanuuniyey waa hanuunsan yahay waana la hanuuniyey alraashidiin yacni raashid waa qof hanuunsan oo toosan almahdiyiina waa jamcu mahdiyin yacni qof la hanuuniyey oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu tala galay hanuun oo min bacdi aniga iga dambe ayb marka si gaar ahaaneed ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama uga dardaarmay in la raaco sunnada khulaafada raashidiinta abi bakar cumar cuhmaan cali radia allahu canhu si gaar ahaaneed ayuu xadiidkaas marka u tilmaamayaa in la raaco kuwa sunnadooda ah alkhulafaa alraashidiin ayb magacaas horeeto oo ah almuhaajiruun waalansaar dad baa lagu magacaaba magacaasna waxaa bixiyey allah subxaanahu wa tacaala wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriin waalansaar marka dadkii maka ka yimaaday oo madiine u soo hijrooday muhaajiriin baa la yidhaahdaa dadkii meesha loogu yimid oo degaanka u deganay oo aws iyo khasraj ka koobanna maxaa la yidhaha ansaar waa laba magac marka oo tilmaamahaya macno wanaagsan oo ah dad ilaahay daraaddiisa u soo hijrooday ninkaan waa urdahayaa iyo dad dadkaas ilaahay daraaddiisa u soo hijrooday soo dhoweeyey oo qalbiga iyo gacmahaba u furay ayb marka magac sharcia weeye marka magacyada magacna waa magac sharci oo sharciga laga qaatee magacna waa magac dadka ay ku heshiiyeen oo iyagu ay la baxeen magacaa lagu heshiiyo maalan dadaa magacyo la baxa almaaliki alshaafici alxambali alxanafi aldaahiri alfulaani magacyaa lala magacyana waa magacyo sharciga sida alansaar almuhaajiruun waxaa loo baahan yahay marka magacyadaas lala baxo inaan loo tacsubin magacyadii sharciga ahay haddii loo tacasubo waxay isu beddelahayaan dacwa jaahiliya waa magac sharci laakiin haddii loo tacasubo oo si gaar ahaaneed koox gaar oo isugu aanaysato isugu gargaarto wuxuu isu beddelhayaa dacwa jaahil waana magac sharci xadiidkii ay wariyeen bukhaari wa muslim min xadiidi jaabir waxaa ku jiray kunnaa fii khazaatin waxaan ku jirnay duulaan fakasaca rajulu min almuhaajiriina rajula min alansaar faqaala alansaariyu yaa lalansaar ansaareey ansaar u yeedhi ayb ansaar magac sharciya soo maa wa qaala almuhaajiriyu yaa lalmuhaajiriin or muhaajiriina ii kaalaya fasamica daalika rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam markii rasuulku u maqlay rasuulku markiiba wuxuu ka arkay magacii sharciga ahaa oo ammaanay oo loo adeegsaday tacasub iyo si aan habboonayn magacii sharciga ahay oo sidaas loo adeegsaday oo nebigu wuxuu ku magacaabay dacwa aljaahiliya wuxuu yidhi maa baalu dacwa aljaahiliya u dhawaaqa jaahili ah u dhawaaqa jaahiliga ah xaaladiisu waa maxaay faqaaluu yaa rasuula allahi kasaca rajulun min almuhaajiriina nin reer muhaajiriinta ka mid ah ayaa nin kale shaanfuuleeyey nin kaleo ansaarta ka mid ah markaasuu rasuulku yidhi dacuuhaa fa innahaa muntinaa ka taga taasu waa mid quruntay marka culammadu waxay dhaheen mar haddii magacii sharciga ahaa si xun loo adeegsado wuxuu isu bedelahayaa tasmiya jaahiliya bal ka warrama marka magac aan sharci ahayn haddii inta la samaysto isagii dadka lagu kala qoqobo oo isaga loo kala tacasubo oo isaga laysku qadariyo waa jira marka ugu horeysa waa dhici kartaa dadku inay dhahaan waa iska magac caadi ah oo laysku garanhayo ee aan loola jeedinin in loo tacasubo ama si gaar ahaaneed laysugu xiriiriyo laakiin marka ugu horeysa dacwadaas yaa dhici karta inaysan run ahayn kadibna muddo kadib xataa markii hore iyaga niyadooda hadday fiicneed wuxuu isu bedelahayaa diin diin laga dhigto kooxdaas ninkii ka mid ah si gaar aha loo jecel yahay si gaar aha loogu gargaaraa si gaar aha loo soo dhoweeyey ninkii aan magacaas ku jirin marka wuxuu noqon hayaa aasaaskiisiina jaahili hadeerna jaahili dadka muslimiinta marka magacyada sharcigaah ay leeyihiin oo aan si gaar ahaaneed loogu tacasubin in la adeegsada loo baahan yahay ahlu sunna waljamaaca ahlulxadiid ahlulahar bas tacasubna waa inuuna ku jirinoo ninkan sheeganhaya ahlulxadiid haddii nin kaleeto uu jiro oo ka diin fiican ka ictiqaad fiican ka dhaqan wanaagsan min ajli hada alismi waa inaadan ugu tacasubin qofka waxaa lagu jeclaadaa oo lagu soo dhowaystaa oo loogu gargaaraa hadba intii uu diinka ka haysto xagga ictiqaadka ama xagga dhaqan intaasaa laysku xariiriyo layskuna jeclaado bas laakiin zamankan iyo asmaan kaleba waxaa dhici karta xariirka iyo jacaylkii inuu isu bedelo magacyo dad ay sameeyeen oo gacantooda ay ku sameeyeen ayib calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiina min bacdi tamasakuu bihaa qabsaduu le rasuul wacadduu calayha binnawaajib kuna qaniina gows dambeedka waaas waxaas gows dambeedku ku haystaan su lama yihahdo wixii la rabo in aada loogu dadaalo ayib meeshan marka waxaa ka muuqanaysaa nebigu si gaar ahaaneed inuu uga dardaarmay alkhulafaa alraashiduun alkhulafaa alraashidun marka khulafada wixii iyagu ay ku heshiiyaan waa waajib in la raaco abubakar waa cumar waa cuhmaan waa caliyaa ku heshiiya waa in la raaco ayb mid ka mid ahaa soo jeediyey saxaabadii kalena kuma caaridin waa in la raaco mid ka mid ah khaliifo raashidaa keenay saxaabadii la joogtayna kuma caaridin waxaa waajiba in la raaco maalan cuhmaan radia allaahu canhu masaaxif kala duduwan iyay saxaabadu haysteen waktigiisii masaaxiftii buu dadka ka arooriyey hal misxaf buu qoray oo dhowr nusqo laga sameeyey kaas raaca buu waa in la raaco ayib alaadaan alawal fi ljumca waqtigii nebiga sala allahu calayhi wasalama dadka quluubtooda masaajiday ku xireen waktiga salaadu ay soo dhowdahaa dhici karta marka qof walba masaajidka inuu iska xaadiriyo laakiin waktiga cuhmaan xoogaa dadka adduunyadii bay aada u dhex galeen waxaa dhici karta marka waktigii salaada la adimahayey oo khudbada la gelahayey haddii loo addimo inaysan dadka gabalkoodba aysan ka soo gaarin ama aysanba maqlin cuhmaan marka wuxuu sameeyey aadaan wakti hore ah siday dadku hore u tanabuhaan ay salaadda isugu diyaariyaan ay u soo aadaan khudbadii wax saxaabaha ku caaridana lama maxay noqon sunnay noqonaysaa in raaca bacdu almutanaqiciin aw algulaat yaa waxaa dhici kartaa inay ku sheegaan aadaan cuhmaan bidca allahu mustacaan laa xawla walaa quwata khaliifa sunno uu jideeyey saxaabadii kalena ay ku raaceen hadday bidco noqoto maxaa sunno noqonayo xadiidka nebiga iyo dardaarankiisa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa xaggay aadaysa macnaa la-aan may ku dhacsa khaliifo raashid ahaa jideeyey saxaabadii la joogayna wax ku khilaafay ma jiraan markaas adigu maanta waxaad taagan tahay waa bidca cuhmaan marka yani ibtadaca fidii adigaa ka toosan cuhmaan adaa sunnadii ku taagan cuhmaanna bidcu ku taagan waxay ka mid tahay marka tanatuca iyo quluwiga aan qiimaha lahayn oo shaydaanku bini aadanka dabiica ahaan ay ugu jirto jafaaga iyo shiddadu intuu afuufo uu dhaafiyaa waddada wasadiyada marka wixii ay ka sugnaatay saxaabada khulafada ah waa in la raacaa mid ka mida wixii uu ka sugnaaday wixii ka sugnaaday oo markaa saxaabadii la joogtayna aynan ku mucaaradaynin waa in la raaca waana sun ayb waiyaakum wa muxdathaati alumuur waxaan idinkaga digahayaa arrimaha la soo darisiiyey oo diinka laga dhigayo diinku waa diinkii waxa la soo darisiiyeyna uma baahno horuna u dhammaaday oo u dhammaystiray marka wax kasta oo gadaal ka yimaaday oo diin ay dadku ka dhigahayaan oo aan diin ahayn daliil sharcigana aan lahayn waa muxdath fa inna kulla bidcatin dalaala bidco kasta waa dalaala waa wax lagu dhumo wey waa in marka dadku ay aada uga fogaadaan wax bidco ah in ay ilaahay u dhowaadaan ama ha noqdo caqiido ama qowl ama ficil ha noqdo waa inay aada iyo aada isaga ilaaliyaan waayo inta sunnada ah yaan laga dhammaan karin inta sugan baan la koobi karin marka qofka uma baahna wax aan sugnayn inuu diin ka dhigto oo uu ku lugo-o bidca waxaa la yidhaahdaa yani waxay leedahay bidcadu macno guud iyo macno sharci bidca kelimadaas haddii la yidhaahdo waxay tusinaysaa un wax bilow ah waxaa ka mid a masalan badiicu samaawaat walar allah subxaana wa tacaala waxa weeyaan midka bilaabay abuuritaanka samaawaadka iyo arda abuuritaan ka horreeyey ma jirin abuuritaankiisa maxaa lagu magacaaba bidca rasuulku wuxuu yidhi qul maa kuntu bidcan min arusul rasuulkaa lagu yihahdo waxaa dhahdaa maa kuntu bidcan min arusul anugu ma ihi bidca rusul xaggeed ka soco yacni anigu rusul uma horeeyo ee waa iga horeeye bidcadaas markaa yani anigu uma horeeyo weeyaan rusule rusul iga horreeyey baan daba socda kelimadaas marka markii la fiiriyo dilaaladeedu waasac weeyaan laakiin bidcada sharcigu uu dhaleeceeyo waa bidcada ku saabsan diinka ee wax kasta oo lagu magacaabo bidca sharcigu ma dhaleeceeyo idan marka bidcada sharcigu dhaleeceeyey waa bidca fi diin oo ah wax aan daliil sharciga lahayn oo diin laga dhigayo wax aan daliil sharciga lahayn diinna laga dhigayo ilaahay loogu dhowaan saasa ama ha noqoto ictiqaadaad ama aqwaal ama afcaal waxay doontaan ayib waxaa kaloo muhiima masalo kale shayga markaad ku magacaabaydo waa bidca iska hubso aada iyo aada isaga hubso bidca inuu yahay iska hubso haddii aada hubsato inuu bidco yahay qofka ku taagan markiiba ha u tallaabin mubtadicaad so arrinkaas wuxuu la mid yahay kufriga iyo takfiirka shaygan inuu kufri yahay marka hore iska hubso markaad soo hubsato inuu kufri yahay qofka ku taagan isla markaas ha kula boodin kaafira marka ma aha laba janjarood oo la ysaga boodo ma aha kufriguu ku dhacay waa kaafir maya bidcuu ku dhacay waa mubtade maya fisqiguu ku dhacay waa faasiq maya yacni wax automatic a ma aho waxaad dhici karta qofkan kufrigii ku dhacay lisababin min alasbaab ayuuna u qaadan marka kaafirnimo bidcaduna sido bidcu ku dhacay laakiin lisababin min alasbaab ayuunan u qaadan magacaas ah mubtadic sidoo kale wax fisqi keeni karuu ku dhacay laakiin lisababin min alasbaab ayaan loo dhihi karinin faasiq marka arrinkaas waxaa ka jira khalal badan iyo tanatuc badan isaga aada isaga hubsan waa dhici karta qofkan bidcada uu ku dhacay inuusan aada uga warhaynin inay bidco tahay aadaunan u fahamsanin wax marka sunnadii u caddeeya tanna u sharxa inay bidco tahayna uuna helinin dhici karta sababkaas yaa dhici kara marka in uu ka ilqeeyo inuu qaato magac mubtadic isagoo bidca ku sugan waxaa dhici karta marka zamankan bacdu lqulaat wax aan bidco ahayn inay bidco ka dhigaan kadibna ay u tallaabaan qofkan inuu mubtadic yahay waa laba jaranjarood oo khalad ah labadii waxaan bidco ahayn inuu bidco ku magacaabo kadibna qofkii uu ka arkay inuu yaha mubtadica waa awhaam iyo abaatil nin baa maalan masaajidkan ku khudbeeyey maalin markaasu wuxuu yidhi wuxuu ku warwareegay salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam khudbada in lagu soo qaato waa bidca ducadana sidoo kale sidaas daraaddeed anugu arrimahaas ma sameeyo waa lagu qabsaday jawaabtoodu waa sida ahlulcilmigi hore waxay taagnaayeen asalaatu cala nabiyi sala allahu alay wasalama fii khudba khudbati ljumca waa waajib rukni ah oo khudbada ayna asaxaynin biduuniha iyo qayb idhahayda maya waa sunno u waajib yahaan la gaadhsiin labaas qowl kaliya jirta labadaas qowl kaliya ayaa jirta hadda waxaa soo kordhay markaa fii masjid abi hurayra waa bidca waa qowl haalif huwa nafsuhu bidca ilaan awel hore laba qowl hadday ahlulcilmigu lahaayeen macnaheedu waxa weeyaan qowl haalida oo xaq ah oo ay ag mareenaa jirin marka idan marka anigaa xaqay hadda waafaqay ahlulcilmigii horena kaanuu calaa baail kaanuu calaa dalaalatin can hada alxaq taas ma dhacka haddii marka uu yidhaahdo waxaanu bidco waayay qofka ku dhaca waxaa ku hagta mubtadic waay isagu marka waa masaa'ib hadda zamankan soo korortay oo bacdu nnaas ay aada u babinhayaan qofku iska iska hubsado wuxuu inay bidco yihiin kadibna ha fiiriyo qofka ku sugan waxaas hal qaamat alxujatu calayhi am laa wax walbana saas u baahan yahay kufriga qofkii hadduu ku dhacay hal qaamat calayhi alxuja am laa fisqigii ku dhacay hal qaamat calayhi alxujatu am laa anta maa tad waxay u baahan taha marka aada iyo aada qof inuu isaga fiiriyo masaa-isha axkaamta masaa'il alaxkaam aada iyo aada inuu isaga fiiriyo shaygii aada hubsato inuu bidco yahana aada iyo aada uga fogaaw aada iyo aada xadar uga qabo waa khatar diineed wey wax bidca ilaahay in loogu dhowaado ama diin laga dhigto ama cibaada laga dhigto ayib وإyاكم ومحdثاaت الأmور فإن kula محdثة فإن kula بdعة ضلاaلة ويعlamuuna أنa أصدق الكaلاami كaلاam الlah waxay og yihiin dadka ahlu sunnada ahu hadalka kan ugu runta badan inuu yahay hadalka allah وmaن أصدق min الlahi qiila hadalka run badan inuusan jirin wa khayra alhadyi hadyu muxamedin sala allahu calayhi wasalam waxay kaloo og yihiin hanuunkan ugu khayr badan inuu yahay hanuunka muxamed sala allahu calayh wasalam inuusan jirin hanuunkiisa hanuunka khayr badan sidaas daraaddeeda marka maadaama hanuunka qur-aankii ku jiray ama sunnada ku jiray hanuun lamida uuna jirinin iyagay hanuunkii ka goobanayaan wa yu'hiruuna kalaama allahi calaa gayrihi min kalaami asnaafi innaas waxay hormarinhayaan kalaamka allah oo waxay ka hormarinhayaan calaa gayrihi gayri kalaam illah oo ah min kalaami asnaafi innaas dadka asnaaftooda hadaladooda hadalkooda wayuqadimuuna hadya muxamedi sala allahu calayhi wasalam calaa hadyi kulli axad hadyiga nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay ka hormarinhayaan qof kastaba hanuunkiisa kuwa isagu sheeganayo oo aan ahayn hadyigii nebiga laga qaato walidaalika markii uu u yimaaday shaafici nin oo uu masalo weydiiyey oo uu u sheegay shaafici raximahullah masaladaas inuu xadiid ku yimid ayuu ninkii wuxuu ku yidhi ee marka masaladaas sidaas miya u qaadanaysaa xadiidku uu tilmaamay markaasuu wuxuu ku yidhi ma kaniise anoo ka soo baxay ay aragtay ma calaamada nasaaradu ay qaataan iyo suunka ay dhexda ku xirtaan baad ugu aragtay anuu xihan seed ay dhihi kartaa intuu xadiid nebigii ka ansaxay xadiidkan ma aqbalaysaa oo ma qaadanaysaa oo ma rumaysantaas ay dhihi kartaa wax laga hormari karaa ma jiraan wixii nebiga ka sugnaaday wax laga hormari karaa ma jiraan ayb walihaadaa sumuu ahla alkitaabi wasunna sidaa daraaddeeda waxaa lagu magacaabay ahlu sunnada ahlulkitaab wasunna lagu magacaabay yacni dadkii ahalka u ahaa kitaabka iyo sunnada maadaama ay aada iyo aada uga qaataan hanuunka labadooda oo ay labadooda aada u hormariyaan oo wax kasta ay ka hormariyaan waxay ahal u noqdeen marka in lagu magacaabo ahlulkitaab wa sunna qof walbana wuxuu aada u daneeyo aa loogu magac dara wasummuu ahla aljamaaca waxaa kaloo lagu magacaabaa ahluljamaaca jamaacada ahalkeeda yacni ijtimaaca ahalkiisa waa dad ijtimaac leh wey wada joog leh jamaacada waxaa loola jeeda marka wada joog wada joog haddii la yidhaahdo waxaa ka soo horjeeda furqa marka culammadu waxay dhaheen jamaacada waa laba qaybood jamaacatu alabdaan wa jamaacatu aladyaan dadka inay meel wada joogaan maxaa la yidhaha jamaacatu alabdaan diin ahaan inay ka midaysan yihiinna maxaa la yidhaha jamaacatu aladyaan asalkii hore markaa saxaabada waktigii ay khulafaa u raashidiin ay joogeen waxaa jiray dadka muslimiinta ah meelaha saxaabadu ay joogaan inay hoos joogaan oo jamaacat alabdaan iyo jamaacat aladyaanba ay u kulansan tahay meelaha ay joogaan oo ay ka taliyaan oo madaxda ka yihiin ay joogaan diin ahaanna ay iyaga daba socdaan idan waktigii hore marka waxaa jiray jamaacat alabdaan wa jamaacatu aladyaan maalan khawaarijtu markii ay ka baxday saxaabadii meeshay joogeen waxaa u xasilay jamaacatu aladyaan wa jamaacatu alabdaan beddelkoodii furqatu alabdaan wa furqatu aladyaan diin ahaanna waa u khilaafeen degaan ahaanna meeshii ay joogeen ay uga tageen waxaana la yidhaha sida badan waa islaazimaan oo qofku diinkiisa qofka hadduuna ku qanacsanayn meeshuu joogo inuu joogo waa nacbihi soo maa waa nacbi meel kale inuu jiro meel kale inuu geeriyu jecel marka waktigii saxaabada ridwaanullaahi calayhim khaasatan waktigii abubakar waktigii cumar waktigii cumaan waxaa jiray marka jamaacatu alabdaan wa jamaacatu aladyan haddii markaa zaman kaleeto ama asmaan kaleeto la helo dad madax ah oo diinkii ku toosan waxaa loo baahan yahay in iyaga lagu waafaqo alabdaan ha waaladyaan laakiin haddii la waayo dad madax oo diinkii ku toosan waxaa haraysa marka jamaacatu aladyaan diinka un in laga midaysan yahay markaas nin walba meeshiisii ha joogo tuuladiisii ha joogo beledkiisii ha joogo laakiin ahlu sunnada markaas waxa ay ka midaysan yihiin jamaacatu aladyaan ayb wuxuu yidhi wasumuu ahla aljamaaca ayaa lagu magacaabay ahluljamaaca lianna aljamaacata hiya alijtimaac waayo jamaacadu waxa weeyaan ijtimaac marka jamaaca waa masdar oo kale bimacna almasdar waxay ku fasiran tahay alijtimaac ijtimaacna waa masdar wada joog weeye wa diduha alfurqa waxa ka soo horjeedaana waa furqa furqa kasoo horjeeda mar haddii la sheego jamaaca didkeedu waa alfurqa wa in kaana lafdu ljamaacati qad saara sman linafsi lqowmi اlmujtamiciin wuxuu leeyahay kadib haba ahaado lafdigaas aljamaaca inuu ahaaday magac u sugan qolada kulansan nafsadooda iyaga qudhoodaa markaa la dhahayaa jamaaca laakiin awel hore jamaaca waxaa loola jeeday yacni ijtimaac laakiin dadkii ijtimaaca lahaa qudhoodii maxaa lagu magacaabaya kadib aljamaaca magacii hore marka muxuu ahaa ismu macnan magacanna ismigaad asmaa dawaad awel horena asmaa lmacaani ayb marka magacyada sharciga maalan ahlu kitaab wasunna ahlu ljamaaca aljamaaca ahlu sunnati waljamaaca ahlu lxadiid ahlu lahar magacyo sharci oo salafku ay isticmaali jireen magacyo kale qofka uma baahna magacyo kale looma bahno timirtii hore dab loo waayo u maqasho y xagee la geynaya kuwii horaa tira ka bata kuwa kale xagee la geynaya ayb walijmaacu huwa alaslu athaalith aladi yuctamadu calayhi fi lcilmi waddiin wale ijmaaca waxa weeyaan asalkii saddexaad asalkii koowaad waa maxay kitaab kan labaad huwa alaslu athaalith aladi yuctamadu calayhi fi lcilmi waddiin xagga cilmiga iyo diinkaba waxaa la cuskanhayaa alijmaac wahum yazinuuna bihadihi اlusuuli اhalaaثati jamiica ma calayhi اnnaasu min aqwaali wa acmaali baatinatin aw daahirati mima lahu tacaluqu bih miisaan daqiiqa way aada ugu fiirsada aada ugu fiirsada weliba tadbiiqana aada ugu fiirsada wuxuu leeyahay iyagu waa ahlulkitaab wasunna waa ahluljamaaca waa ahlu sunnati waljamaaca iyagu yazinuuna bihadihi اlusuuli اhalaaثati waxay ku miisaamayaan usuushan saddexda ah jamiica maa calayhi اnnaas dadku waxa ay ku sugan yihiin dhammaantood saddexdaas ku miisaamaya miisaankooda waa saddexdaas shay min aqwaalin aqwaal wa acmaalin iyo acmaal baatinatin qarsoon aw daahiratin ama muuqato mimaa lahu tacalluqun biddiin oo ah wax diinka ku tacalluqa wax adduunya ku tacalluqa dee kitaabna lagama fiirinayo sunna lagama fiirin maayo dukaan ma furta mise ma furta kitaaba laga fiirinayo wixii adduunya ah adduunyadeedaa laga fiirinay laakiin mimaa lahu tacalluqu bidiina maxaa lagu miisaamahayaa haadihi alaaa mawaasiin kale ma jirto marka tuula hebelo wax ka soo bartay magaalo hebel wax ka soo bartay sheikh hebel wax ka soo akristay sheikh hebel uu raacsan yahay mawaasiin ma maxaa mawaasiina saddexdaas kitaabka si fiican ugu toosan yahay sunnada si fiican ugu toosan yahay ijmaaca ma ku toosan yahay masaa-isha ijmaaca ma waafaqsan yahay mawaasiin kale wax ku fiir maxaa yeele mawaasiinta kaleeto mudariba waa tuula heble hadduuna wax ka soo bartay mid kale tuula heleba wax ka soo bartay tuuladeeda fiican uu leeyahay kan wuxuu leey tuuladeeda fiican orta isu gelaya mid kale shiiqa asaga marka cajab geliyo wax ka soo bartay wuxuu leey shiiqaygu kale lama arko imaamu thaqaliin waay imaamu thaqaliin waay mid kalea soo bada wuxuu leey ma kayga imaamu thaqaliina orta isu gelaya yaa kala saarahay marka mala kala saara marka nin walba wadaadka wax ka soo akrisa waa inuusan imaamu thalqaanin ka dhigin ama tuulada wax ka soo dhegaystay waa inuusan ka dhigin tuuladii diinka laa miisaan u noqon karaa bas walijmaacu aladii yandabidu huwa maa kaana calayhi salafu saalix ijmaaca koobmi karuu leeyahay isagu waxa weeyaan kii salafu saalix uu ku taagnaay oo waktigii haddee saxaabada dadku waa koobnaayeen marka ijmaacuna waa koobmi kare markaas laakiin kadib markay ummaddu aada u badatay oo aada isu khilaaftay waa dhici karta in la yidhaahdo ma sahlana ijmaacu marka laakiin midka un koobmi kara waa kii salafka waa kii saxaabada hadday ay dhacdo kadib in la ijmaaco culammada muslimiintu intay arrin baaraan ay hal mowqif ka istaagaan waa la aqbala laakiin ijmaaca un aada u sahlanaayo oo aada u koobnaayo waa kii hor ولي والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه سلف الصالح إذ بعدهم سلف كي كدب كثر الاختلاف وهابت خلاف وهابت اسخلافتي وانتشر في الأمة ومدين وادح هذا خلاف ومدين وادح xataa halkii tuuloog labadii ka timidaa kadib iskhilaafaysa ama wadaadkii labada ka timidaa kadib iskhilaafaysa ayb marka culammadu waxay taqaanaa hada usuulfiqa markii la joogo usuusha diinku inay tahay alkitaab aلsuna alijmac alqiyaas aw qiyaaskii shiikh muxuu qiyaaskii uga tegey wuxuu le qiyaas xoogaa isku khilaafay dadaan qiyaaska xoogaa una cajab gelinayn laakiin saddexdaa waa la wada ogolyahay marka intii la wada ogolaan ayuu keenay marka waxaa qofku u baahan yahay saddexdaas inuu aada wax ugu miisaamo oo waana sahlantaha dacaawadu iyo iddicaau lqanaacaad laakiin markii tadbiiq la gaara dhici karta qofka inuu dira badan karo qof kasta waa wuxuu leeyahay anugu kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo salafka aan raacsana laakiin markii un qadiya min qadaya ay imaatay soo baxaysa hadda maalan hadduu qofku yidhaahdo anu kitaabkiiaan raacsanahay sunnadiiaan raacsanahay oo salafkii baan raacsanahay ee sidaas marka uu ku hadlo oo ku hadlo oo ku hadlo hadhowtu u yidhahdo salligu waa bidco salafkee qabay kaas ma salafkee hay salafkee sheegay ma axad qaalinaysa marka dacawaduna waa sahlan tahay laakiin tadbiiqu waa adagyahay dadku inay ku taqaawudaan waxa ay sheegan hayaan ama ay iyagu maaragtay ku qanacsan yihiin inay ku taqaawudaan aad bay u adag ayb hada